جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan akhyaaray ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca oo toddobaad walba habeenka sabtida sagaalka fiidnimo aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa barnaamijkan idinkugu haya hadduu alla idmo waxaa ka mid a muuqaal xiise leh oo kataa'ib al ikhbaariya ay ka soo saartay hoygii iyo halaaggii maleeshiyaadka murtadiintu ay kala kulmeen weerarkii xasminta ahaa ee mujaahidiintu ay ku qaadeen deegaanka wargaa ee gobolka shabeellaha dhexe waxaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan warbixin aan idinkaga diyaarina isdaarkaas dagaalka u dhexeeya dowladda iiraan iyo maamulka yuhuudda oo gala isbuucii labaad daharaan oo galabta weerar xooggan mar kale ku qaaday magaalooyinka sahyuuniyadda ixtilaalka ay ku haysato ciidanka gumaystaha oo sii wada duqeymaha uu ka fulinayo gudaha dalka iiraan wararkii ugu dambeeyey ee dhacdooyinkaas ayaad maqli doontaan ciidamada mujaahidiinta oo howlgal gaar ah toddobaadkan ka fuliyo duleedka ah degmada cadal leh iyo taliyihii ugu sarreeyey maleeshiyaadka murtadiinta murtad odawaa oo si dirqi ah ku badbaaday in ka badan labaatan askari oo isugu jirta saliibiyiin iyo murtadiin oo ku halaagsamay camaliyad istishaadiyaah oo cadowga allaah lagula eegtay duleedka degmada afgooye waxaan soo gudbin doonnaa howlgalladii ugu waaweynaa ee isbuucan ka dhacay gobollada dalka mid ka mid a saraakiisha dowladda saliibiyadda kenya oo buug ka qoray jaxiimada dagaal ee ay kala kulmayaan duulaanka saliibiga ah ee ay ku soo qaadeen koonfurta soomaaliya soona bandhigay xaaladda quusta ah iyo rajaxumada ay ku nool yihiin ciidanka k d f maleeshiyaadka faanah oo soo riday diyaarad ay la socdeen saraakiil sarsare oo ka tirsan militariga dowladda itoobiya shirkii uu ku baaqay murtad gurguurta oo fashil ku soo dhammaaday toddobaadkan iyo bannaanbaxyo rabshado wato oo ka dhacay magaalada nairobi caawa waxaad kalood barnaamijka ku maqli doontaan hanaqaadka aqooneed ee barbaarta wax ka barata mid ka mida madaarista waxbarasho ee magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool waxaan idiin soo gudbin doonnaa bandhig ay sameeyeen ardayda madarasada alqalam qodobadaas iyo kuwo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan aniga ayaa barnaamijka inla socodsiinaya qaar ka mid a wariyaasha andalusna way igala qaybgeli doonaan hadduu alla idmo waa mar kale iyo barnaamijka raad raaca toddobaadka عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا وهجاج أنكو باللون مركن kataa'ib al ikhbaariya ayaa soo saartay muuqaal xiise leh kaasoo ay ka soo saartay hoygii iyo halaaggii maleeshiyaadka murtadiintu ay kala kulmeen weerarkii xasminta ahaa ee mujaahidiintu ay ku qaadeen deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe waxaad ku soo dhowaataan warbixin aan isdaarkaas idinkaga diyaarinay waa kan walaalkeen xaaris cabdulqaadir
waa muuqaal xeesho badan oo soo bandhigaya mid ka mid ah weeraradii lagu dhigi bixiyey maliishaadka kooxda ridada soomaaliya kaasoo ka dhacay deegaanka wargaadhi ee wilaayada shabeellada dhexe weerarkaas oo dhacay lix iyo labaatankii shawaal ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijiri ayaa geystay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca in ka badan konton askari oo ka tirsan murtadiinta ugu horreyn filimku inta uusan soo bandhigin sida u dhacay weerarkaasi guulaystay iyo khanaa'imta ay mujaahidiintu allah fildiyay ka soo furteen waxaa kataab al ikhbaariyaha ay milicsanaysaa mid ka mid ah mashaahidda murugada badan ee muslimiintu la nool yihiin waxay soo gudbinaysaa muuqaalo murugo badan oo ka turjumaya xaaladda mid ka mid a magaalooyinka muslimiinta taasoo ah khasada weli ku hoos jirta gumaadka yuhuudda كل جزء منك بحر من دماء كل جزء منك مهدوم المنابر laqadaadka ugu murugada iyo xanuunka badan ee uu soo bandhigayo filimkan waxaa ka mid ah sida duqeymaha bahalnimo ee yuhuudda ay u kala jarjareen hilbaha carruurta noloshana ugu gubeen ubadka yaryar iyo xitaa dadkii waxgalka ahay ku dhaqnaa magaalada khaza ثغرة الرمح الدنيئة في سطور العز والأمجاد ترمقها البصائر نفتح الأفواه في وجه التآمر ذلك الوجه الذي يلقى قضايانا كما يلقى muuqaaladan ee hordhac looga dhigay filimkan cusub ee kitaab alkhabaariya ay ka soo saartay weerarkii wargaadhi ee wilaada shabeellada dhexe iyadoo muslimiinta filistiin gaar ahaan khasada dhibaataysan la dariisiinayo in geesyada tawxiidka ee bariga afrika aysan marnaba mooganin waxaa ku dhacaya ehelkooda ku dhaqan magaalada khaza النوادر أيها التاريخ لا تعتب علينا مجدنا mujaahidiinta ka halgamaya dhulkan bariga afrika kama dahsoona waxaa maanta ka socda khaza iyo hareeraheeda marnaba ma aysan ilaawin mana ilaabi doonaan ehelkooda reer filistiin balse si la mid ah jabahaadka kale ee mujaahidiinta waxaan ku mashquulnay dagaalka ka dhanka ah wakiilada yuhuudda iyo nasaarada ee geeska afrika
منهم تبيع الدين جهرا تلثم الحسن
walaalahayna reer falastiin waxaan la qaybsanaynaa dhibaatada ay kala kulmayaan gaalada waxaan leennahay ku sabra khudlaaminta iyo garbaduubka ay idiin xidheen xukuumadda gaaloraacyada ah ee idinku xeedhan annaguna haddaan nahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadafka aan u dagaalamayno halkan bariga afrika waxaa qayb ka ah xoraynta muqaddasaadka muslimiinta ee falastiin allaah baan ku dhaartaye maanta meel aan idiin soo marnay haddii aan heli lahayn raggaa hortayda fadhiya ee maanta qalin jebinaya iyo kumannaan kale oo huquurta ku jira dhankiinna ayaan soo aadin lahayn allah
النور كشمس أشرقت ظل من بعد intaas kadib ayuu filimku ina dulgeynaya mid ka mid ah macaarigta lagula xisaabtamayo murtadiinta oo ah dabadhalafyada yuhuudda iyo nasaarada waxaana uu soo gudbinayaa baacsiga murtadiintii ku sugnayd wargaadhi ee subaxnimadii khamiista xilli ay taariikhdu ku beegneed kii shawaal kuwaas lagu weeraray saldhig weyn oo kaga sugnaayeen deegaankaasi wargaadhi اقتلوهم حيثما وجدتموهم واضربوا كل بنان بدم ستذوقوه هو إن جاء إلي من يلاقيكم أجرا قسم مني ووعد لا نجوت إن نجا لا نجوت إن نجا اقتلوهم حيثما وجدتموهم واضربوا كل بنان بدم ستذوقوه هو إن جاء إلي من يلاقيكم أجرا قسم مني ووعد markii lasfara saaray geesiyo tawxiidkan ay sameeyeen taqadum ballaaran waxaa adkaysan weeyey askartii shayddaanka oo ooda jabsaday bakhtiyo badan iyo dhaawacyada murtadiin ayaa loogu tagay xerada halkaasoo ay murtadiintu uga carareen gaadiid dagaal iyo ogabkii ciidan
إن صهيور ستهوج الثكال ولها الموت الزوال سوف تصلى بجحيم حارق ثم تغدو كحطام ثم نحكمها قرار إن هم عاد لعدنا ثم نحكمها قرار إن هم عاد لعدنا ثم نحكمها هو إن جاء إلي قسم مني ووعد dhanka kale waxa ay kaamiradu qabanaysaa firxad saf ballaaran oo murtadiinta ah kuwaasoo gebi ahaanba ka quustay rajadii ahayd in iska difaacaan mujaahidiinta siday sheeganayeen
إن صهيون ستهوج الثتان ولها الموت الزوام سوف تصلى بجحيم حارق ثم تغدو كحطام ثم نحكمها قرار
ciidamada mujaahidiinta ayuu filimku soo gudbinaya iyagoo gacanta ku haya saldhiggii murtadiinta ee wargaadhi qanimaysanayana qoryihii iyo hubkii ay ku soo dagaalgaleen maliishaadka riddada ah iyagoo ugu dambeyn dab qabadsiinaya qaar ka mid ah gaadiidka loo soo diyaariyey in shareecada islaamka lagu carqaladeeyo laguna dhibaateeyo muslimiinta بشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح
ugu dambeyn waxaa istaarkan cusub lagu arkayaa gaadiidka hub iyo sidoo kale sanad ciidan oo mujahidiintu kusoo qanimaysteen weerarkii orgaadhi ee dhacay kii bishii shawaal ee lasoo dhaafay filimkan ee ku biiraya aflaamta kitaab al ikhbaariya ee kusoo bandhigto weerarada barakaysan ee geesida islaamka ay ku halgaadayaan malishaadka murtadiinta ee u adeega danaha siriibiyiinta kuwaasoo allah fadligii ku fashilmay xamladii saddex sano ka hor kooxda ridada oo madaxweynaha gurguurtay ay ku iclaameen shareecada islaamka howlgalkii wargaadha ee ana imaanayay xilli isdardarle ay ku socdeen camaliyaadka mujaahidiinta kuwaasoo intii lagu guda jiray ay mujaahidiintu afka ciidda u dareen boqolaal askari oo shareecla dirir ah ayna soo ceshteen gacankuhaynta degmooyin iyo deegaano dhaca wilayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo sidoo kale bariga hiiraan
فيه بالحق نسود مثل ما كان الجدود فيه أقصانا يعود فيه تلتئم الجراح فيه بالحق نسود مثل ما كان الجدود فيه أقصانا يعود فيه تلتئم
عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا dagaalada u dhexeeya dowladda iiraan iyo maamulka yuhuudda ayaa galay isbuucii labaad dahraan ayaana galabta weerar xooggan mar kale ku qaaday magaalooyinka sahyuuniyadda ixtiraalka ay ku haysato iyadoona ciidanka gumaystaha weli ay sii wadaan duqaymaha ay ka fulinayaan gudaha dalka iiraan haddaba waxaad ku soo dhowaataan warbixin soo koobaysa dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee bariga dhexe waa kan ilyaas cabdulaahi bismillaah xasan aad baad u mahadsan tahay waxaa muddo siddeed maalmood oo xiriir ah weli halkiisa ka sii socda xiisadda ka dhex oloolsan xukuumadaha tehraan iyo talaabiib marka loo yimaado dhanka deegaanada yuhuudda waxaa laga maqlayaa qaraxyo waaweyn caasimadda talaabiib iyo magaalada istaraatiijiga ah ee xayfa dhanka tehraan maamulka gumaystaha yuhuudda isaguna waxa uu ka geysanayaa weeraro xoogan oo burbur baaxad leh u geystay goobo istaraatiiji ah oo milatari haddii goboldhigga aan intaas u dhaafno xasan saacadihii lasoo dhaafay waxaa dhacay weerar xoogan oo ay dowladda iiraan ku qaaday magaalada istaraatiijiga ah ee xayfa iyo sidoo kale talaabiib abbaara afartii galabnimo ayaa mar qura laga maqlay gantaallo xoogan bartamaha talaabiib iyo sidoo kale xayfa sida uu ku warramay janalka labiyi tobnaad ee yuhuudda gantaallada iiraan ayaa si gaar ah magaalada xayfa uga dhaliyey qaraxyo xoogan iyo burbur baahsan waqooyiga bartamaha ilaa koonfurta ayaana mar qura laga soo wada wariyey in qeyc iyo burbur uu isqabsaday sawirro saacadihii ugu horreysay laga soo qaaday magaalada xayfa oo ah midda labaad ee dhaqaalaha iyo tiknolojiyadda gumaystaha ayaa muujinaya wixii galabkan ka dhacay halkaas gantaallada iiraan ayaana ka gudbeeyey nidaamyada kala duwan ee difaaca gumaystaha iyagoona bartamaha u galay bartilmaameedyadoodii loogu talagalay ee ku yaalay xayfa weerarkii ka dhacay talaabiib sida muuqatay waxaa ka saamayn badnaa boqolkiiba boqol midkii ka dhacay xayfa daaradha dheer oo mar qura waxaa la arkayey salka hoose ay uga dhacayaan gantaalladii ay soo tuuraysay xukuumadda tehraan talaabiib iyo xayfa ayaana xasan waxay u muuqdaan in toddobaadkii lasoo dhaafay shagligooda uu isku beddelay si la mid ah khasadii ay kayaanka sahaynadu ku wadeen muddooyinkii lasoo dhaafay oo idil duqaymaha aan kala joogsiga lahayn waxaa loogu warramayaa in goob kasta oo ay iiraan maanta weerartay ay si toos ah ugu dhaceen gantaallada iyadoo uusan jirin hal gantaal oo sheegay bartilmaameedkii ay lahayd xukuumadda tehraan guddoomiyaha magaalada xayfa yoona yahaaf ayaa xaqiijiyey in ay iiraan beegsatay laba xarumood oo istaraatiiji ah oo ku yaalla xayfa intii uu socday weerarkii galabta ka dhacay halkaas isaguna ka qiila dhaamiyey in weeraradan isdabajoogga ah ee ay iiraan ka fulinaysa halkan ay halis ballaaran ku yihiin nolosha dadka ku nool magaalada xayfa su-aasha ay inta badan dadka isweydiinayaan kadib hadalkii ninkan ayaana ah aaway muslimiintii reer khaze ee ay tan iyo toddobadii oktoobar ku wadaan xasuuqa aan kala joogsigi lahayn iyo gaajaysiinta xadka dhaaftay mar warbaahinta gumaystaha ay ka hadlaysay weerarkan ay iiraan saacadihii lasoo dhaafay ku qaaday talaabiib iyo xayfa ayay sheegtay in tehraan ay adeegsatay gantaalle ay ku xiran yihiin madaxyada sida aadka ah wax u burburiya ee fragmentation warhead kuwaasoo ay ku dhex jiraan ilaa saddex iyo labaatan gantaal oo yaryar iyo waxyaalo kale oo qarxa middan oo sahlaysa ayay yuhuuddu leeyihiin in hal gantaal lagu beegsado dhowr bartilmaameed oo kala duwan gunaanadkii xasan waxaa xusid mudan in maraykanku uu saacadihii lasoo dhaafay iiraan mar kale saaray cunaqabateyn cusub waana sida ay soo warinayaan wakaalado badan oo ay ugu horreysa royters intaas ayaa ugu muhiimsan abdheytkii ugu dambeeyey ee xiisada ka dhex oloolsan xukuumadaha tehraan iyo talaabiib wixii xogay intan ka baxsan ee soo kordha waxaad ku maqli doontaan wararkeenna iyo barnaamijteenna xiga insha allah xasan waad mahadsan tahay mar kale جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا وهجاج ciidamada mujaahidiinta hayaa howlgal gaar ah toddobaadkan ka fuliya duleedka degmada cadal leh iyadoona taliyihii ugu sarreeyay ee maleeshiyaadka murtadiinta murtad odawaa uu si dirqi ah kaga badbaaday howlgalkaas haddaba qodobkan iyo qodobo kaleba waxaad ku maqli doontaan xubintii dhacdooyinka toddobaadka waa kan marwaan maxamed waad mahadsan tahay walaalka dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinta dhacdooyinka toddobaadka howlgal gaar ah oo toddobaadkan ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen duleedka degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa allaha fadligiina la beegsaday gaaro uu la socday murtad odawaa yuusuf raage oo ah taliyaha maleeshiyaadka riddada ah murtadka ayaa qaraxan ka badbaaday balse waxaa jira khasaare kala duwan oo soo gaaray ilaaladiisa waxaana sidoo kale waxyeello xoogan soo gaartay gaariga uu murtadkan saarnaa ee qaraxa lala egtay shabeellaha hoose camaliyad istishaadiye ah ayaa lala egtay kolinyo gaadiid ah oo ay la socdeen ciidamada kufaarta afrikaanta kuwaasi oo maraya duleedka degmada afgooye ee shabeellaha hoose camaliyadaasi waxaa ku dhintay afar iyo toban askari oo ugandhees ah oo ku jiro sargaal halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale oo ugandhees ah waxaa sidoo kale camaliyadaasi ku dhintay lix askari oo maleeshiyaadka riddada ah waxaa sidoo kale camaliyadaasi ku gubtay dhowr gaadiid ah oo ciidanka kufaarta ay lahaayeen kuwaas oo kale ah gaari taangi ah gaari tow ah iyo gaari taangi xambaar ah waxaana sidoo kale waxyeelo gaartay gaari kale oo taangi ah oo ciidanka uganda wateen kooxaha mucaaradka ah ee ka howlgala gudaha dalka etoobiya ayaa lagu soo warramayaa inay soo rideen diyaarad milatari oo nuuceedu yahay kuwa qumaatig u kaca ee loo yaqaan helikobter oo ay lahaayeen ciidanka dowladda xabshada etoobiya siday warar ku tibaaxayaan diyaaraddan ayaa xaddii lasoo dhaafay ku soo dhacday deegaan dhaca gobolka maxaarada kadib markii ay toogteen maleeshiyaadka fano sida ay sheegeen ilwareedyo ay soo xigatay warbaahinta maxalliga ah ee etiofocos diyaaraddan oo si gaar ah ugu dhacday deegaanka dabrasiina ee degmada dembiya ee duleedka magaalada gonder ayaa la sheegayaa in safarkeeda uu ku jeesanaa magaalada gorgara ee ku taala dhinaca waqooyi ee xerada taana isku soo baxyo rabshado wata ayaa toddobaadkan waxay ka dhaceen bartamaha caasimada nairobi ee dalka kenya halkaasoo iska hormaad ku dhex maray dadweyne mudaaharaadaya iyo kooxo abaabulan oo boqolaal ah oo la aaminsan yahay inay dowladda daacad u yihiin dadweynaha banaanbaxaya ayaa lagu soo warramayaa inay ka godoodeen tacdiyaadka xaggaha goosta ee ciidanka booliska gaar ahaan kiiska nin dhallinyaro ah oo dhowaan ciidanka booliska ay ku dhex dileen saldhig ku yaal bartamaha magaalada nairobi ilwareedyo maxalli ah ayaa sheegayay nibadbaxa oo ku dhintay hal qof kaasoo aan dilkiisa si rasmi ah loo shaacin cida ka dambaysay balse loo badinaya inay ka dambeeyeen kooxaha ay soo abaabushay dowladda kenya kuwaasoo si xun u garaacayay dadweynihii banaanbax dhigayay wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee rowtaris ayaa arkay meydka ninkan oo dhulka yaalla islamarkaana uu ka muuqdo jirdilka loo geystay ee keenay inuu u geeriyoodo isla kenya wararka ka imaanaya magaalada nairobi ayaa sheegaya in dabka kacay dhisme ku yaalla xaabadda soosi ay ku dhinteen carruur ka soo jeeda soomaaliya oo deganaa gurigaasi wargeeska the star ee ka soo baxa kenya ayaa sheegay in dabka uu sababay dhimashada saddex carruur ah kuwaas oo ay da'dooda u dhexaysay labo ilaa shan sano dabka ayuu sheegay inuu si gaar ah uga kacay dabaqa koowaad dhismo lagu magacaabo hudda apartment oo ku yaalla xaafadda soosi ee magaalada nairobi booliska waddanka kenya ayaa dhanka kale sheegay inuu dabka si tedisa u kacay balse ma bixin faahfaahin dheeraad ah carruurta dabka ku dhimatay ayayna tilmaameen inay walaalo ahaayeen dhanka kale soomaalida ku dhaqan kenya ayaa soo sheegay in dabka uu ka dhashay koronto kana kacay dhismo dabaqa ah oo ay deganaayeen qoys soomaaliyeed halkaas oo ay ku nafwaayeen saddex carruur ah oo uu dhalay nin lagu magacaabo xaaji axmed nuur waxaa fasal iyo guuldarro ku soo ilaaday shir ay soo qabanqaabisay dowladda riddada soomaaliya kaas oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka riddada iyo khilaafka ka taagan shirkan oo ay soo abaabushay kooxda riddada ee xasan gurgurte ayaa looga hadlayey sidii xal looga gaari lahaa muranka ka taagan arrimaha siyaasadda riddada ee doorashooyinka soo socda taasoo khilaaf xooggan ka dhex abuurtay xasan gurgurte iyo mucaaridkiisa shirkan oo amarkiisa bixinaysay gaalada caalamka ayaa looga gol lahaa inay ka soo qaybgalaan mucaaradka ay dhowaan ku shiray muqdisho ee ka soo horjeeda xasan gurguute iyo maamulada ridada ah ee kala ah puntland iyo jubbaland balse marse xasan gurguute ayaa ku guuldareystay inuu shirkaasi keeno xubnaha sida weyn u mucaarsan siyaasaddiisa oo ay ugu horeeyaan siciidan iyo axmed madoobe guud ahaanna intaas ayaan ku hakinaynaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka aan dubin kugu celiyo walaalka abuuxasaan iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا
qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan markan isla soo gaarnay mid ka mid a saraakiisha dowladda saliibiyadda ee kenya ayaa buug ka qoray jaxiimada dagaal ee ay kala kulmayaan duulaanka saliibiga ah ee ay kusoo qaadeen koonfurta soomaaliya wuxuuna soo bandhigay xaaladda quusta ah iyo rajaxumada ay la kulmayaan ciidanka k d f warbixin arrintan ku aadan waxaa inoo haya nuur cali warsame abushayba soomaaliya codadka jidda hore waa xusuus qorka sarkaal howlgab ah oo ka tirsan ciidanka dowladda siliibiyadda kenya kaasoo uga hadlayo qisada dagaal qaatay muddo tobannaan sano ah oo dhulkan ku dhex maray xaqa iyo baadilka buuggan uu qoray korneel lagu magacaabo josef mulowa ayuu diiradda ku saarayaa dagaalka ciidanka xukuumadda kirishtanka kenya ee loo yaqaano k d f ay soomaaliya ka galeen tan iyo sannadkii labada kun koow iyo tobankii xilligaas oo ay dalka duulaan saliibiya ku soo galeen iyagoo soo qaaday howlgal militari oo ay ugu magacdareen linda inji korneel josef mulowa ayaa ka sheekaynaya maalmihii iyo habeenadii madoobaa ee uu ku soo qaatay xeryaha militari ee ay kaga sugan yihiin gobolka jubbada hoose muddadii sannadada ahayd ee uu soomaaliya ka howlgelayay ayuu sheegay inuu wajahay xaalado adag heer uu gaaray inuu ku fikiro isdeldelaad jahwareer iyo cudurro nafsi ah oo uu ka qaaday weerarada mujaahidiintu ay ku qaadayeen saldhigyada ciidanka k d f gaalkan waxa uu sheegay inuu saddex howlgal ka sameeyey dalka ay dariska yihiin ee soomaaliya wuxuu shacabkiisa la wadaagayaa saamaynta maskaxeed ee uu dagaalka ku reebay isagoo xusay in qof walba uusan iloobi karin falkii uu geystay wuxuu yidhi howlgalkii ugu horreeyey ee goobta dagaalka ayaa i saameeyey si gaar ah waxbaa si qarsoodi ah uga socday gudaha maskaxdayda wuxuu ahaa weerar ka min ah oo ay inoo dhigeen al-shabaab waxaana riday rasaas aad u tiro badan sargaalkan kenyaanka ah ayaa isaga oo ka sii hadlaya xusuusta dagaalkii soomaaliya waxa uu qirayaa inuu la tacaalay cudur maskaxeed kadib markii uu ku laabtay dalka kenya wuxuu k d f ku biiray sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii isagoo markii uu ka fadhiistay ee ka sii dartay xaaladdiisa kadib markii in badan oo ka mid ah saaxiibadiisa lagu dilay gudaha soomaaliya mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee uu dagaalkan kala kulmay waa caajis waxaa jirta wakhti dheer oo aan waxba la qabanayn markaas ayaannu hadal isku maaweylinaa markii aad ka soo laabato howlgalkii dagaal ee aad ku noqotay deegaankaagii hore waxaad dareemaysaa inaad lumisay qayb ka mid ah naftaada halyeeyga militarigu wuxuu isku arkaa mid keligiis ah wareersan murugaysan wuxuu waayaa saaxiibadiisii dagaalka waxqabadka wakhtiga nabadda wax kama tarayaan baahidiisa gudaha wuxuuna la kulmaa niyad jab baahsan wuxuu intaas ku daray askartii dagaalka ka soo laabatay waxay si toosa u arkeen dhimashada laga yaabay in saaxiibadood la dilay mararka qaarna dad rayid ah waxay arkeen waxyaabo dad yar arkeen sidaas daraaddeed cid si buuxda u fahmaysa ma jirto wuxuu arrinta ku xajistaa qalbigiisa waayo la wadaagiddeeda qof rayd ah ama qaraabo ah oo aan halkaasi joogin uma ahan mid xigmad leh qofka keliya ee fahmi kara waa askari kale oo dagaal soo maray korneel awutu wuxuu sheegay inuu bilaabay inuu si xaddaafa u cabo daroogada isagoo ku sugan nakuuru si uu uga takhaluso xanuunka maskaxeed wuxuu noqday qof gacanqaad badan wuxuuna mar la dagaalamay dad fadhiyey meel lagu cabo daroogada dagaalkaas waxaa ka dhashay su-aal uu qof ka mid ah weydiiyey ma cid baad ku dishay soomaaliya waxaa dhaawaca ka soo gaaray gacanta bidix iyo dhegtiisa bidix oo maqalka ayuu waayey kadib markii isbitaalka laga saaray waxaa loo gudbiyey dhakhtarka dhimirka oo ka tirsan k d f wuxuu la yeeshay kulamo kala duwan wuxuu u sheegay dhakhtarka inuu lahaa riyooyin argagax leh hurdada dhibaato ku qabay mararka qaarna uu ku fakaro inuu isdeldelo wuxuu dareemayey inuu keligiis yahay markii dhakhtarka dhimirka uu ogaaday inuu isbeddelayo waxaa laga sii daayay cisbitaalka inkastoo uu sheegay in korneel awuutu dareemayo inuu weli dhiban yahay inkastoo aan ka adkaaday mashaakilkii nafsaaniga ahaa ee soomaaliya iiga yimid haddana taasi keliya iguma haysan finland si aan uga mid noqdo bulshada ayuu yidhi sarkaalkan howlgabka kenyaanka ah ayaa hadda waxa uu yahay agaasime shirkad amni oo gaar loo leeyahay cilmi nafsiyaqaan ah la taliyana ah iyo qoraa waxuu ku qoray buuggiisa in dagaalkii soomaaliya uu k d f baray wax badan oo aysan aqoonin isagoo leh waa in al-shabaab aan middaas uga mahad celiyaa sheekadani waa qayb yaroo ka mid ah mashaakilaadka ciidanka silbiyiinta kenya ka soo wajahay dagaalka soomaaliya marka laga soo tago saamaynta shakhsiga ah wuxuu sidoo kale duulaanka saamayn xoogan ku reebay xaaladda amni iyo mid dhaqaale ee dalka oo nairobi waxay guratay midhaha qaraar ee ay ka dhaxashay gardarada ay ku soo gashay soomaaliya allaha fadligiis mujaahidiinta ayaa hooy iyo hurdo u diiday saliibiyiinta kenyaanka ah inta iyagaba ay gumaysi ku joogaan dhulalka dadka muslimiinta عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا qaybihii dambe ee barnaamijka raadraaca toddobaadka ayaan isla soo gaarnay markan waxaa sii kordhaya hanaqaadka waxbarasho ee madaarista kala duwan ee magaalada boordhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool haddaba madaaristaas waxaa ka mid a madarasada alqalam oo ka mid a madaarista nidaamiga ah ee hoos tagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool toddobaadkan ardayda madarasada waxay sameeyeen bandhig cilmiyeed aad u xiiso badan haddaba kusoo dhowaada qayb ka mid a bandhigaas
bismillaah alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أنا أريد في هذه الصباح أن نقرأ عليكم الخطبة خطبتنا اليوم تتعلق الهجرة إلى يثرب علمت قريش بأمر البيعة الثانية وتحالف الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل يثرب فخافت على نفسها من هذا التحالف الذي يقوي الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم لذلك اشتد أذاءها على المسلمين فأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى يثرب فخرج المسلمون سرا من مكة تاركين أموالهم في ذمة من يأمنونه من قومهم عليها عند ذلك عزمت قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد تشاور زعمائها على ذلك بدار الندوة وقرروا أن يختاروا من كل قبيلة شابا ليشترك في قتله كي يتفرق دمه في القبائل وحددوا, وحددوا لذلك موعدا من مساء أحد الأيام ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه بما عزمت قريش وأمره بالهجرة إلى يثرب المدينة المنورة أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم صديقه أبا بكر رضي الله عنه بعزمه على الهجرة واتفق معه على أن يسافر بصحبته وفي الليلة المتفق عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يبقي في مكة ليؤدي ما عنده من الودائع ولما جاء الليل أحاط الكفار بمنزل النبي صلى الله عليه وسلم ونام علي بن أبي طالب رضي الله عنه مكان النبي صلى الله عليه وسلم وفي فراشه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من داره وقد أعمى الله الكفار فلم يروه والتقى بصديقه أبا بكر رضي الله عنه وسار معا حتى وصل غارا في جبل ثور خارج مكة فاختفي فيه مدة ثلاثة أيام بلياليها وكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه ينقل إليهم أخبار قريش وأخته أسماء تنقل إليهم الطعام والماء أما قريش فإنها لما علمت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم أعلنت أنها تعطي مئة ناقة جائزة لمن يقبض على محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه أو يرشد إلى مكانها فخرج طماعون يبعثون في كل مكان وبعد الأيام الثلاثة خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار واتجه صوب يثرب ومعهما دليل للطريق وواصل سيره حتى وصل غباء يوم الاثنين اثنى عشر من ربيع الأول وأقام فيها ثلاثة أيام أؤسس فيها أول مسجد في الإسلام مسجد قباء وفي اليوم الجمعة اتجه معه صاحبه إلى يثرب وعند وصولهما إليها استقبله أهلها ومنذ ذلك اليوم أطلق على يثرب باسم المدينة المنورة بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أنا أريد في هذه الصباح أن نقرأ عليكم الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أخرجه البخاري ومسلم أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي تحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام فنحن نريد في هذه الصباح أن نقرأ عليكم الحوار كم أقسام المياه وما هما ينقسم المياه إلى قسمين هما ماء طهورا وهو الماء الباقي على خلقته ماء النجس وهو ما تغير بنجاسة اذكر أفعال المكروهة في الصلاة هناك أفعال المكروهة في الصلاة منها الالتفات رفع البصر إلى السماء التلثم ابتراش الذراعين في السجود تشبيك الأصابع وفرقعتها
ما هي الأوقات التي ينهى عن الصلاة التطوع؟
الأوقات التي ينهى عن الصلاة ثلاثة من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها عندما تتوسط الشمس في وسط السماء إلى أن تزول من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أريد منك أن تبينين لي شروط صلاة الجمعة إذا كنت تريدين شروط صلاة الجمعة خذي منها دخول الوقت وهو من أول وقت صلاة الظهر إلى آخرها حضور الجماعة من أهل وجوبها الاستيطان وهو الإقامة دائما قدير الخطبتين
هل يجوز الحصى والإمام يكتب مع الذكر الدليل؟
لا لا يجوز مسح الحصى والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصب والإمام يكتب فقد لغوت وفي رواية أخرى من مسح الحصى فقد لغى
ما معنى الكسوف؟
الكسوف هو ذهاب الضوء الشمس أو القمر كله أو بعضه متى تشرع صلاة الاستسقاء؟
تشرع صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض واحتبس المطر ما هو شروط وجوب الزكاة؟
شروط وجوب الزكاة خمسة الإسلام الحرية ملك النصاب مضي الحول التام الملك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي تحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إخوة الأعزاء فنحن نريد في هذا اليوم أن نقدم إليكم برنامجا تتعلق التفسير معاني الكلمات القرآن الكريم أنا نعمة معدن مصطفى وزميلتي منى حسن عبد الله ما معنى عما يتساءلون معنى عما يتساءلون استفهام إنكاري عن أي شيء يتساءل كفار قريش من أمر القيامة أو البعث ما معنى النبأ العظيم؟
معنى النبأ العظيم الخبر الهائل وهو يوم القيامة ما معنى الذي هم فيه مختلفون؟
معنى الذي هم فيه مختلفون فمنهم مصدق ومنهم مكذب ما معنى سرابا؟
معنى سرابا مثل السراب الذي يظن من يراه من بعد أنه ماء وليس بشيء ما معنى أحقابا؟
معنى أحقابا دهورا متتابعة لا نهاية لها ما معنى غساقا؟
معنى غساقا صديد أهل النار وقيحهم ما معنى وفاقا؟
معنى وفاقا موافقا لأعمالهم ما معنى النازعات غرقا؟
معنى النازعات غرقا الملائكة تنزع أرواح الكفار بشدة عند الموت ما معنى الناشطات نشطا؟
معنى الناشطات نشطا الملائكة تقبض وتسل أرواح المؤمنين برفق وسهولة ما معنى المدبرات أمرا؟
معنى المدبرات أمرا الملائكة تدبر الأمر من السماء إلى الأرض بأمر الله ما معنى إنا لمردودون في الحافرة معنى إنا لمردودون في الحافرة أي راجعون إلى الأرض والحياة بعد الموت ما معنى فإذا هم بالساهرة معنى فإذا هم بالساهرة فإذا هم أحياء على وجه الأرض وها نحن من طالبات مدرسة القمر في مدينة بوردهنلة وشكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أنا أريد في هذا اليوم أن أسألك سؤالا تتعلق في التوحيد هل أنت مستعد؟
نعم اطرح ما لديك ما هو التوحيد؟
التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة كم أقسام التوحيد؟
أقسام التوحيد ثلاثة ما هو التوحيد الذي أقر به الكفار؟
التوحيد الذي أقر به الكفار هو توحيد الربوبية.
ما هي العبادة؟
العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
اذكر بعضا من أنواع العبادة.
ومن أنواع العبادة منها الدعاء، الصلاة، الجهاد في سبيل الله، الحج، الصوم ما هو شرك الشرك هو صرف العبادة لغير الله كم أنواع الشرك أنواع الشرك نوعان كم أنواع التوسل أنواع التوسل نوعان من هم الرسل الرسل هم الذين بعثهم الله إلى الناس دعوتهم لعبادة الله وحده جزاك الله خيرا لك أيضا خطبتنا اليوم تتعلق أوامر ترابط العالم الإسلامي من نعم الله سبحانه وتعالى أن جعل المسلمين أمة واحدة لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ولا مكان لقبيلة أو قومية أو عنصر أو شعب قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وبالإسلام تذوب كل الفوارق الطبقية وتزول العصبيات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بنو آدم وآدم من تراب رواه الترمذي ويكون تجمع المسلمين وترابطهم للأمور التالية الأولى العقيدة الإسلامية القائمة على التوحيد الخالص الثانية اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم والتي يؤدون بها شعائرهم دينية الثالثة وحدة الفكر والمشاعر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده سائر جسده بالسهر والحمى متفق عليه من حديث النعمان بن بشير الرابعة تعاونهم فيما بينهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري إن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نتحد ونترابط في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وذلك لكي يكون المسلمون قوة واحدة أمام عدوهم وليمكن الله لهم الأرض ويتمكنوا من إزالة الشرك بالله تعالى من الأرض وليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نحن نريد أن نلقي إليكم الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة الأخلاق الحسنة كن حكيما الأخلاق الحسنة كن رحيما الأخلاق الحسنة كن شاكرا الأخلاق الحسنة كن بارا الحق- الأخلاق الحسنة كن حبيبا الأ- الأخلاق الحسنة كن شجاعا الأخلاق الحسنة كن ضائعا الأخلاق الحسنة كن عفوا الأخلاق الحسنة كن كريما الأخلاق الحسنة كن وافيا الأخلاق الحسنة كن تائبا الأخلاق الحسنة كن زاهدا الأخلاق الحسنة كن عادلا فهاك أيها الطالب بعض من أخلاق السيئة الأخلاق السيئة احذر الزنا الأخلاق السيئة احذر الإسراف الأخلاق السيئة احذر البخل الأخلاق السيئة احذر التدخين الأخلاق السيئة احذر الجهل الأخلاق السيئة احذر الحسد الأخلاق السيئة احذر الخيانة الأخلاق السيئة احذر الرياء الأخلاق السيئة احذر السرقة الأخلاق السيئة احذر الطمع الأخلاق السيئة احذر الكبر الأخلاق السيئة احذر الكذب الأخلاق السيئة وإلهنا نختصر وشكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرسة القمر هي مدرسة جميلة تدرس فيها جميع أنواع العلوم وخاصة اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم والرياضيات وهلم جر مدرستنا تختلف عن المدارس الأخرى من حيث النظافة التي توجد في فصولها ولها معلمون أكفاء تدرب الطلبة بكل وسائل التعليم بما في ذلك التدريبات اللازمة للحفظ والفهم من هنا أبعث لأساتذتي الشكر الجزيل إكراما وتقديرا لهم بما يسعون من جهود لتعليمنا ولجعلنا شباب المستقبل الذين يتحملون مسؤولية المستقبل لوطنهم ودينهم وشكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta barnaamijkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا